bismillahi raxmaan iraxiim falastiin adig iyo bahda idaacada voice america waa idin salaamaya marka hore intaan su-aashaas ka jaban waxaan rabaa taariikha inaan dib ugu noqdo dabcan soomaaliya iyo etoobiya waa laba dal oo deris ah taariikh aada u dheer oo aada u dhib badanna ay soo dhex martay sanadihii ugu dambeeyey laba soddonkii sano ugu dambeeyey oo ay dowladda soomaliya burbursaneedna ay wax badan iska bedeleen joogigii halkaa ka jiray markaan dib ugu noqdo marka xaaladihii jiray sanad ka hor xiriirka ilaa iyo tobanka sano ugu dambeya xiriirka xiriir fiican ayuu ahaa laakiin bishii january kowdeedii yaa wax aada iska bedeleen kadib markii isfaham dhaliyey muran iyo iyo qalqal gobolka geli uu ka dhacay muddada halka sana ahna dagaal diblomaasiyadeed oo aada u dheer uu labada dal soo dhex maray ugu dambayntiina bishii december ko iyo tobankeedii ayuu madaxweynaha turkiga rajab tayib ordogan ku guulaystay inuu soo dhameeyo khilaafka noocaas ahaa iyadoo madaxweynihii soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay ku wada kulmeen magaalada ankara halkaasna ay ku saxiixeen warmurtiyeed iyo declaration soo gabagabeeyey khilaafkii sanadka jirsaday intaa wixii ka dambeeyey waxaa bilowday sidii loo dhisi lahaa isku kalkalsooni labada dhexmarta waxaa jira safar aniga aan ku tegey safar aniga wafdi aan hogaaminaya ay ku tageen magaalada addis ababa sidoo kaleetana wafdi ay hogaaminaysa wasiiradda gaashaandhigga etoobiya ayadan ay ku timid magaalada muqdisho halkaasna ay ku keentay casuumad uu ra-iisul wasaaraha etoobiya ku casuumay madaxweynaha soomaaliya inuu booqdo dalka etoobiya taas uu madaxweynuhu aqbalay booqashadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday muddadii halkaa ay socdeenna si xoogle looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhammayn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo daris wanaag sidii loo abuuri lahaa ayadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii ankara inuu bisha dambe february uu ka dhaco magaalada ankara waa inay isugu yimaadaan labada dal iyo dalka turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsi iyo waxyaabaha oo dekadaha la xiriira sidii mataqaanaa loo dhisi lahaa marka arrimahaas farsamada oo la xiriira badda iyo dekadaha iyo waxaa loo daayay shirka farsamada kulankan hadda aada sababa aan ku yeelanay wuxuu focus ka saarayey sidii xiriirka siyaasadeed ee labada dal loo hagaajin lahaa warmurtiyad halka kasoo baxa ayaa jira oo caddaynaya in labada dal ay ku heshiiyeen in dib ay u xoojiyaan iskaashigoodii diblomaasiyadeed marka xaggee laga bilaabayaa dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal
waxaa laga bilaabayaa anagu safiirka noo jooga magaalada addis ababa oo sidoo kaleetana noo jooga mataqaanaa african unionka awal xooggiisa wuxuu saarayey african unionka oo oo mataqaana howl badan kama aanu qabanin dhinaca mataqaanaa bilateralka ah laakiin wixii hadda ka dambeeya wuxuu noqonayaa safiir u fadhiya soomaaliya etoobiya iyo african unionkaba ayagana sidoo kale waxay soo magacaaban doonaan safiir u fadhin doona magaalada muqdisho sidoo kaleetana waxay dib usoo magacaabi doonaan labadii qunsuliyadood ee ka kala joogay hargeysa iyo garoowe oo hoos imaan doona safaaradda muqdisho marka heshiiska qayb ma ka tahay in ethoobiya ay ciidamo ku soo biiriso howlgalka a u s som oo hore dowladda federaalka ay muddo uga shaqeynaysa inaanay etoobiya ka mid noqon kulankan hadda anaga madaxweynuhu hogaaminayay arrimahaas loogama wada hadlin laakiin kulan kalaa jira oo farsamo oo wafda soomaaliya ka socda hadda ay ku tageen magaalada qaahiro oo ay dalka masar kala soo hadleen roolka masar ay ku yeelan karto mashruucaas owsom wafdigaas ayaa wafdi lamida ayaana tegi doona magaalada addis ababa shan iyo tobanka bishan oo arrimahaas daba socda marka arrimahaas waa arrimo weli wadahadal ay ka socdaan arrimo final maaha sidaan hore u sheegayna annaga caqabadihii hortaagnaa etoobiya inay kasii mid ahaato owsom oo ahayd arrinta m o u gu waa laga soo gudbay laakiin hadda challengeka jira wuxuu yahay keliya nambaradii loo qoondeeyey owsom oo intoodii badneed horey loo wada qeybiyo aanay jirin wax soo haray marka weli waxaan ku dadaalaynaa bal arrimaha sida loo xalin lahaa marka waana arrimo weli farsama oo aan gabagabadooda weli la gaarin marka ma doonay inaan ka hor dhaco ethoobiya iyo masar waxaa ka dhexeeya xurguf dhinacyo badan leh sidee dowladda soomaaliya ay awood ugu helaysaa in ay labadaba ay dalba ay xiriir la yeelato wanaagsan sidii u ahaa higsigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu doorashada ku jiray soomaaliya waxay doonaysaa inay cid walba saaxiib la ahaato dabcan dunidu saaxiiba ma wada aha oo khilaafaad wadamo badan oo khilaafaad ka dhexeeya ayaa jira haddana ma diideyso mataqaanaa in laba dal oo khilaaf ka dhexeeya in waddan saddexaad ay saaxiib la noqdaan ama ay xiriir la yeeshaan marka annaga xiriirka aan la yeelanayn etoobiya ama kan aan la yeelanayn masar ma noqonayo midkan midkan mid kale dalka kale quseeya ma noqonayo xiriirka masaarida ma noqonayo mid wax u dhimeeya etoobiya ka etoobiyana ma noqonayo mid masaarida wax u dhimeeya marka laba dalba xiriir waa la yeelan karna waana la yeelan doonaa hadduu ilaah yidhahdo iminkan waa la leenahay
masar waxay sheegtay inaanay aqbalaynin in dal aan xuduud ku lahayn badda cas uu biyaha xuduud ah uu isticmaalo badda cas ma idin soo gaarta fariinta masar ee arrintaasi ku saabsan sideese u qiimeynaysaa
taas wayna soo gaartay dalka soomaaliya marka horta loo fiiriya xagga jugroofi ahaan wax xuduud ah lama laha reedsiga waa xoogaa arrintaas arrin qaldan waaye reedsiga wuxuu ka bilaabday baabulmandab wuxuu ka bilaabdaa dalka jabuuti soomaaliya waxay xuduud la leedahay gacanka cadmeed marka reesigaana wax xuduud habayaartee lama leenayo